runtii taargatku waxay ahayd muxuu ahaa lagta caanoole oo inta badan maaragtay ay ku dhuumanayeen muxuu ah niman ajaanib ahoo waxa weeyaan argagixisada ka mid a Ee, qaybo kale oo muxuu ahaa ay hogaamiyeyaasha argagixisada oo soomaalida ah. marka lagtaa caanoole oo runtii waxa weeyaan een, muxuu ahaa ribood fara badan aanu ka helinay bay ahayd marka lagtaa caanoole lag weyn oo maaragtay waxa weeyaan in bad inta badan ay ku dhuuntaan argagixisada markay muxuu ahaa soo jabaan oo kale goob ay ku dhuumanayeen bay ahayd Ee, runtii waxa weeyaan saddex saldhig oo waaweyn oo halkaasoo inta badan waxa weeyaan lagta dhexeeda abuuna qorshuhu ahaa waxaan isleenahay muxuu ahaa guud ahaan maaragtay ciidanka danab iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda soomaaliyeed caawinaya iyo waxa weeyaan ciidamada amisom oo iskarabsanaya muxuu ahay qorshahaas muxuu ahay si wanaagsan maaragtay u- ee u fuliyey Ee, runtii labadaas saldhigood ee maaragtay midna uu ku yaalo muxuu ahaa magaalada buula xaaji labana ay ku taalo muxuu ahaa lagta muxuu caanoole dhexdeeda runtii waxaan is leenahay ee ciidanka danab saddexda saldhigood ee muxuu taargatka ahaa guud ahaan maalinkii shalay ahaa si fiican bay u qabsadeen waxaanan is leenahay runtii muxuu waxaa ka soo baxay muxuu ahay wax midho dhala oo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ay u aayi doonaan firxadeen runtii ciidamadu muxuu ahaa hawadana way ka- muxuu ahaa kala socdeen ee dhulkana waa lagala socday waxa weeyaan baabuur ay ku kala firxadeen oo magaalada buulaxaaji ka baxay lagta markii muxuu ahaa ilaa shan kilomitir ay xagga she uga carareen baa waxaa weeyaan duqaynaa lagu sameeye waaweyn oo xagga hawada laba baabuur baa halkaa ku gubtay midna waxa weeyaan baabuurta yareerka oo sagsiidhka loo yaqaano midna baabuurtan kale ee sugsuukida loo yaqaano oo inta badan ay adeegsadeen cadowgu Ee, runtii waxa weeyaan labadaa gaari muxuu ahaa waxaa ku dhacay duqaymihii faraha badnaa ee nimanka lagu bartilmaameedsanayay maxaa saarnaa baabuurta kadib waxaan ka war helay baabuurta inay muxuu ahaa niman saraakiil ahoo muxuu ahaa cadowga ka midihii ay saaraayeen oo runtii waxaa weeyaan ciidamada ka cararayey kadibna waxaan ka war haynaa in ma garanaysa ay labadaa baabuurba muxuu ahaa halkaa ku burbureen Ee, duqaymuhu way fara badnaayeen saldhigyo ayadana muxuu ahaa lagta in badan ka fog oo runtii aan isleenahay ilaa waxaa weeyaan degmada jooray ku dhow yihiin